oo farxad ku jirto ayaan idin soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaa waa daalan tihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu waxaan u imaanay inaan idin soo dhowayno oo keliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idinka dhigo kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan ee aad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aadaan ugu faraxsannahay runtii ummadda soomaaliyeedna insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa laidinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas-uuliyad adag inaad gudan doontaan insha allahu tacaala soo dhowaada aad iyo aadaanu u mahadsan tihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo waddaniyadda leh dalkiina hoy aad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaarna u tihiin inaad naftiinna erdigiinna sharafkiina aad u hibaysaan